waa mahadsantaha falastiin qaraxan wuxuu ka dhacay meel ku dhow s control afgooye waxaana lala beegsaday gaari noocan yararka loo yaqaano caribta waxaa la sheegay gaarigan ay saaraayeen laba qof oo ka tirsan askarta dowladda gaar ahaan kuwa militariga dad goobjoogayaal ah waxay sheegayaan in qarax uu ahaa mid gaari ku xirnaa waxaana ku geeriyooda hal qof waxaa dhaawac soo gaaray qof kaloo gaariga saaraa marka gaariga ma gaariga kalaa lagu dhuftay sidee qaraxu u dhaca ila ka tirsan kuwa amniga iyo dad goobjoogayaal ah waxay u sheegeen v o a in qaraxa gaariga uu ku xirnaa oo gaariga gaar ahaan darawalka qeybta uu waday qarax xoogiisa uu ka dhacay halkaas loo ku geeriyooday waxay dadka deegaanku sheegayaan inay arkeen gaarigoo qarxaya kadibna uu burbur xoogan iyo qofkan hilibkiisu gogo-ay ay arkeen ma jirin wax hadda lagu dhiftay iyo gaadiid kalood meesha dadka deegaanka kuwa amnigu ma sheegin marka wuxuu ahaa qarax gaariga lala beegsado inuu dhulka ku aaflaa oo gaarigu meesha maraya iyo ku xirlaa dad kuma xaqiijin karaa laakiin wuxuu ahaa mid gaari ku kooban marka meesha maxiro ciidanaa ku taalay mase wadaday marayeen askartu askartan wadaday marayeen wadadan ex control ee dhanka afgooya aada ayay ahayd waa wado mashquul badan waxaa aada u isticmaala gaadiidka gobolka shabeellada hoose ka yimaad dhinaca afgooya ee muqdisho gala waxayna ka mid tahay meelaha ugu mashquulka badan halka ruuxu ka dhac waxay ahayd meel maqaayado iyo goobo ganacsiga ku yaalaan waana wadadan xiliyadan oo kale dad iskaga kala goosha labada dhinac oo qaarkoodna muqdisho usoo hoyda qaarkoodna dhinacan shabeellada hoose ee deegaanka ceelasha biyaha afgooba halkan u hoyda ayaa gaadiidka isticmaala oo halkaas busejool ayaa ku yaala gaadiidka laga raaco marka ma jiraan wax howlgallaa oo ciidamada ammaanka goobta qaraxa uu ka dhacay ay ka fuliyeen si ay u ogaadaan qaraxa wuxuu ahaa iyo cidda geysata
ha way jiraan marka qaraxu dhacay kadib goobta waxaa soo gaaray hay-adaha amniga oo halkaasi guud ahaan wadooyinka xiray waxayna baaritaano ka sameeyey goobtu qaraxu ka dhacay waxay hubinayeen gaari qarxayo cidda saarnayd marka ciidamada ammaanku meesha way yimaadeen wadooyinka way xidheen muddo ayaa halkaas waxaa ka socday howlgallo lagu eegaya qaraxan iyo gaarigan iyo waxa meesha ka dhacay ciidamadu markii dambe wadada dib ayay u fureen waxaa xusid mudan in wadadan marka laga hadlayo soo gelitaankeeda isticmaalka wadadu waa wado inta badan dhinacyada wadooyinka maraya ay xeran yihiin waxaad og tahay in hay-adaha ammaanku wadooyinkii dambe ay wadeen baaritaano aada u xoogan dhinacan ex control marka laga yimaado halkan loo yaqaano xarunta ciidamada asluubta meel ku dhow waxaa yaalo control weyn oo ciidamada lagu baaro ama dadka iyo gaadiidka lagu hubiyo oo ciidamadu ay joogaan marka waxay qaraxyadan u dhacayaan xilli dowladdu ay si weyn u xaqiijinayso amniga wadooyinka muqdishona gaadiidku safaf dhaadheer ay ku jiraan baaritaano dadka gaadiidkaba lagu sameynayo